ramadaan mubaarak ee soo maqbuul qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah booliiska oo qabtay rag darooga soo gelinayay nairobi duqa muqdisho sheegay in la xakamayn doono baabuurta xamuulka ah wararka caalamkana waxaa ugu weyn israa'iil oo kordhisay weerarada ay ku haysa khaza intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha saddexaad ee sannadka labada kun afar iyo labaatanka iminkani kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran booliiska degmada ugenya ismaamulkaasi ay ayaa gacanta ku haya saddex nin oo looga shakiyey inay ka ganacsanayeen waxyaabaha maanka dooriya kadib markii laga soo qabtay waddada weyn ee isku xirta kisumu iyo busia eedeysanayaashan oo lagu kala magacaabo wiklif owino kaleb onyango iyo sidoo kale faith akinyi ayaa la xiray kadib markii lagu helay shan liitir oo qamriga jangaah iyo saddex jawaan oo la soo buuxiyey kuwaasoo looga shakiyey inay ahaayeen xashiish sida uu sheegay taliyaha ciidamada booliiska ismaamulka siyaaya mister kleti kimayo tuumanayaashan ayaa la soo qabtay kadib markii howlgal ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamo ka tirsan saldhigga bumula iyo sidoo kale seega waxa uu sheegay in ciidamada ay howlgalkaasi sameeyeen iyagoo haystaa xog ay ka heleen qeybaha bulshada taasoo ku aadan in dadkaasi ay diyaar u ahaayeen in daroogo ay geliyaan magaalada caasimadda ah ee nairobi mister kimayo wuxuu sheegay in tuumanayaashan lagu xiray saldhigga sega iyagoo sugaya in maxkamadda la soo taago talaadada ee toddobaadka soo socda ururka kalkaaliyaasha qaranka ee nan ayaa xaqiijiyey inay ka go-an tahay in wadahadal lagu xaliyey khilaafka kala dhexeeya dowladda halkay shaqo joojin sameyn lahaayeen sida dhakhaatiirta oo kale war qoraal ah oo uu soo saaray xogayaha guud ee nan seth banyako waxauu ku nuxnuucsaday rabitaanka ururka ee ah in la sameeyo habab kale oo lagu xaliyey khilaafaadka wasaaradda caafimaadka si wax looga qabto arrimaha saameeya kalkaaliyaasha dalka oo dhan isagoo aaminsan in habkan uu keeni doono natiijooyin wanaagsan dhakhaatiirta ayaa shaqo joojin ku guda jira iyagoo sabab uga dhigaya in dowladda ay ku guuldaraysatay inay xaliso caqabadaha haysata
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa shir guddoomiyey kulan gaara oo ka dhacay degedda weyn ee muqdisho kaasoo looga hadlayay xaluhelidda gaadiidka xamuulka ah waxa uu sheegay in ciidda kadib baabuurta xamuulka ah la xakamayn doono dekedda magaalada muqdisho annagoo rabno inaan bal wax iska warsanno arrimihii dhacdooyinkii isdabajoogga ahaa tii oo shilkii xala dhacay iyo kii habeen hore dhacay runtii oo xanuunka badnaa iyo go-aanno hadda ka hor la gaaray oo lagu gaaray maaragtay xafiisyada gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga iyo dekeddaba go-aanadaas oo dhigaayay in la xakameeyo gaadiidka xamuulka sido oo baxayo maalintii ayaan bal dib inaan dib uwegis ku samaynaynay maanta oo jimco ah innagoo ka duulayno shirkii jira iyadoon habeen dhawood qabannay iyo dhacdadii habeen dhawood dhacdo xanuunka badneed runtii waxaan istusaalaynay bixitaanka ay baxayaan gaadiidka waaweyn sidii loo xakameeyey inuu yahay laakiin qaarkood aysan hakakaraynin markii markabka laga soo dejiyo badeeca u baahan tallaajo inay jirto oo deg deg looga gaadhsiiyo meesho kaleo tallaajada ka heli lahaayeen iyo xilligan ramadaanka ah oo ciiddu ay soo dhowdahay culays badan oo ka jiro badeecadi soo degtay iyo dekadiioo jaam ah ayaa sababtay in maaragtay xilliyada qaarkood la fasaxo gaadiidka taas ayaa sababtay annagoo marka ka duulayno culayskaas jiro iyo duruufahaas jira awgood ayaan waxaan isla qaadannay ilaa maan inta ciidda laga gaaraayo in gaadiidka bixitaankiisa la xakameeyo oo maaragtay aan oodda laga qaadin haddana aan la wada celinin taasna waxaa ku shaqaleh oo ka shaqay doono maamulka dekedda iyo hay-adaha amniga ayaa ku shaqale ayagaana maaragtay qaabku uu baxaayo saacadda uu soconaayo ayagaas ayaa ka shaqay doono sidaas si lamida waxaan magacawnay guddi farsamo guddigaas oo ka soo talabixi doono waddooyinka loo astay karo inay maraan gaadiidkaas waaweyn iyo goobaha lagu hakinaayo oo baarkinno in loo helo iyo xilliyada ay baxayaan oo ku munaasabka ah guddigaasi farsamada ayaan ayagana xul saarnay ayaa ka soo shaqay doona haddii ilaa yidhaahdo waana isu imaanaynaa bacda ramadaan ama ciidda kadib ayaan mar labaad isu imaanaynaa saan ku ballannay dhammaan hay-adihii ku shaqada lahaa waxaan rabnaa inay dadkaynuna ay badbaadaan ayaan rabnaa waxaan rabnaa dekadduna in jaamkii uu maaragta uu ka yaraado shaqaduna inay socoto lana kala badbaado saan isu waafaji lahayna guddi farsamaan u samaynay inshaa allaahu go'aannadii hore loo gaaray annagoo katix raaci doonno ayaan dib uegis ku samayn doonnaa inshaa allaahu waana laga maarmaan mushkiladdana darawaliinta oo darawaliinta ayaa qayb weyn ka qaadanayo iyo gaadiidka laftirkiisa tayadiisoo liidato laakiin dib ayaa loogu laabanaya waxaasoo idil marka waa mahadsantihiin mar labaadii mar saddexaad dekedda magaalada muqdisho haatanna wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka wasiirka gaashaandhigga ah ee dalka israa'il yoaf galant ayaa sheegay in militariga dalkaasi ay ballaarin doonaan ololahooda ka dhanka kooxda xisbullah waxa uu sheegay inuu la shaqayn doono beyruud iyo dimashik si loo beegsado xisbullah dad aad u badan ayaana lagu dilay weeraradii ugu dambeeyey aan kala joogsiga lahayn ee israa'iil ay ka fulisay khaza iyadoo ay ku jiraan shan iyo toban qof oo ku sugnaa xarun sboorti oo gaabad ay kaga dhiganayeen boqolaal qof oo dagaalka israa'iil ka qaxay intaasina waxaa inooga dhan warkii xilligan kala socotayna idaacadda hista ee fimcodka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeena internetka ciwaankiisuna yahay waa w w w starfm co k iyo warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi nabadgelyo